halka aad barnaamijyadaasi ka dhegaysanaysaana waa radio boston dhegaystayaal haatan kusoo dhawaada waraysi aan ula yeelanay asiya faarax xasan oo u taagan jegada ra-iisul wasaarnimada ee soomaaliya asiya waxay horey uga soo shaqaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka iyadoo qabisaneyd xiriirka jarmalku ula leeyahay dunida saddexaad haatan asiya waxa ay ka shaqaysaa wasaaradda cadaaladda waraysigiina dhex maray aniga iyo asiyana waxa uu u dhacay sida tan iyadoo asiya ku sugan wadanka jarmalka
asiya su-aasha horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay marka u horeysa waxa kugu dhaliyay inaad isu tagto jegada ra-isul wasaarnimada ee soomaaliya maxay tahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walan waxaa igu dhalisay arrintan ah inaan iskusoo sharaxo jegada maadaama aan muddo dheer aan kasoo shaqaynayay maadaama muddo dheer aan soohayay shaqooyin kala duwan oo aqoonteeda iyo xirfadeeda aan u hayo ayaa waxaa go-aansaday inaan yani aan wax ka bedeli karay karo aan fikrad iyo aqoonna aan ku biirin karayo dalaasada ka taagan maanta soomaaliya
asiya waxaan la soconnaa inaad wax ku baratay wadanka jarmalka oo kasoo shaqaysay wasaaradda arrimaha dibadda haddana wasaaradda cadaalad aad ka shaqaysay bal aqoontaada iyo waxbarashadaada haddii aad soo koobtid maxay tahay walaal anigu waxbarashadayda horta dugsiga dhexe ilaa iyo secondary bacda secondary ilaa jaamacad waxaan ka dhameeyey berlin waxaan bartay political science and social pedagogy ama cilmiga bulshada muddadeeda waxaa kasoo shaqaynayay jaamacadda marka gabada waxaa kasoo shaqaynayay jaamacadda kadibna waxaa loo wareegay wasaaradda arrimaha dibadda oo qaabilsanaa qaybta xiriirka caalamiga ee caalamka saddexaad ee jarmalka kabacdina waxaan ka shaqeeyaa shaqa aan shaqa u galay ilaa haddana aan ka shaqeeyaa wasaaradda cadaaladda qaybta arrimaha bulshada waxaana jiray sida aan maqlay inaad mar hore aad buug ka qortay arrimaha soomaaliya
walaal waxyaabo badan baan ka qoray wuu jiraa buuggaasi inkastaanu yani aanan wax saas aanu soo aanan soo aansaarin laakiin wuu jiraa waa hagaag haddii ay ujeysano xagga waxqabadka haddii lagu magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya isbedel lacagii ayaa rabtaa inaad samaysid halkeebay tahay meesha aad abaartid inaad abaartid aad doonaysa marka qabatid
runtii waan xilkan waa xil horta aada u culus waxaana loo baahan yahay in yani diidka cadnimaa iyo ay wadaninimadu ay ku ay ku ay ku dhifaysan tahay inaad looga soo baxo waxyaabaha aan ka bilaabaya waxa weeyaan maadaama wadankeenu muddo dheer uu burbursan yahay oo yani uu mugdi ku jiro oo dadkii soomaaliyeed ballaad iyo bixi iyo maxaanku dhadaa meel kastaba ay saa ugu dhammaadeen dhallinyaradii soomaaliyeed ee wadanka joogana muddo yani ninkii hadda sagaashanka ama sagaashan ka weli dhashay ilaa hadda dhiig iyo xabad mooyaane oon wax kale aanu aqoonin waxaan go-aansan waxaan qabaa ugu horeyntii inaan isku tarageliyo siaan dhalinyaradan maskaxda laga bedelay inaan maskaxdoodii dib usoo celiyo oo wax u bedelo oo wanaagsan xabadan iyo dhiigan ay arkayaan aan ugu bedelo ama xag waxbarasha haato ama wax xag xirfadeeda ha haato in yani wax rehabilitation aan sameeyo dhalinyarada
waan gartay asia maadaama aad waxbarashadaadu ay ku saabsanayd xagga siyaasadda iyo cilmiga bulshada xiriir ma la yeelatay qaybaha siyaasadda ee soomaaliya iyo bulshada rayidka oo iyagu ka kooban dowladda haatan soomaaliya ka tirsan runtii faysalo haddii aanan wax xidhiidha aanan la lahayn uma umalayn maayo de inaan de jagadaanba isoo sharaxi lahaa xidhiidh waan la leeyahay walaan aada u wanaagsan maadaama aan muddo dheer aan hamigayga aan ku hayay oo adeegsanaya inaan galo xagga siyaasadda ayaa haddana waxaa kalsooni aada iyo aada u weyn oo dhiiraygelina aan ka helay xagga yani madaxda soomaaliyeed ama siyaasiyiinta wadankii jooga waa hagaag asiya sidaan ogsoonahay doorka dumarka ama haweenka soomaalida ay kuleeyahan siyaasadda soomaaliya oo mid aada u liita marka arrimaha haweenka ee ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo xagga bulshada maxaad leedahay waad ku biri kartaa
faysal horta runtii warartaada yani kontigan aad taabatay midtaasi kuu sheegaya dumar kastoo waxaa jira dumar soomaaliyeed ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen oo aqoon iyo xirfad iyo waayo aragnimuba in intaba u leh xag siyaasad hadday noqoto oon aaminsanahay maanta hadday dhiirigelin helaan iyo inay waxyaabo badan ay bedeli karaan waxaa jirta yani oo dadka caynkan oo kale ah ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama yani jagooyin kaloo qaaliya ha noqoto inaanay dumarka soomaaliyeed wax jaalisa aanay u helin waxaan aaminsanahay inay hadda waktigeedii ay jiro oo dumarka iyaga naftigooda jaaliskooda iyo dumarka soomaaliyeedna ay ku dhiiradaan waxaan aaminsanahay inay yihiin dadka keliya maanta wax kala bedeli karaya waayo dumarka soomaaliyeed wax dembiya yani wadanka may gelin dadka may gelin waxaan aaminsanahay inay yihiin xudunta keliya ee yani dadka ummadda isu keeni karaysa waxna weyna ka bedeli karaya wadanka su-aal isla dumarka kusii saabsan hadii aan ku weydiiyo ama kulug lahayd maase ahayd qof ku firfircoon dhaqdhaqaaqyada dumarka ama caalamiga ama hadday noqoto rasuulaha
runtii maanta waa anigu horta muddo dheer nolosha dhintay badnayd waxaan joogay qurbe oo kuma odhan karayo maanta yani urur soomaaliyeed baan aad uga soo qayb galay way jirtaa yani inaan yani ku jiray ururka haweenka caalamiga oo yani aan aad iyo aad actiif uga ahaa oo shirar badan oo caalamiya ama ha noqoto yurub gudaheeda ama aasiya ha noqoto ama latin america ha noqoto aan yani shirar badan oo layga casuban ka qayb galay waxaana jirta inaan buugna aan arrimahaas ka qoray
shirkada ra-iisul wasaarenimada ee soomaaliya hadda meesha lagu loolamaya asiya waa ay ka taagan tahay inta badan gudaha wadanka soomaaliya marka ma damacsan tahay inaad soomaaliya usoo caashid oo loolanka noocaas oo kale ah loogu jiro aad ka qayb gashid faysalow taasi waa ku khasbanahay waayo intaan jado isu soo sharaxo ma odhanayo dee yurubaa fadhiyaya oo ku khasbanaya inaan wadankii tago oo aan yani aan halka ayaa yani aan ka qayb galo waxaan u socdaa adigu ayaamahan soo socda france waa waa i yaala
maadaama asiya aad kasoo shaqaysay xiriirka dowladda jarmalka oo ay la leedahay masalan dunida saddexaad oo kale maxaad filaysaa xagga markay noqoto aragtida reer galbeedka iyo dowladda soomaaliya arrintaa gacan inaad ka geysan kartid
wallahi faysal horta runtii arrimaha xirfad aad u weyn baan u leeyahay xidhiir fiicanna waan la leeyahay waxaan aaminsanahay inaan yani aan isku xiri karo oo waxyaabo badan aan ka bedeli karayo aana garab weyna ka helayo
su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay asiya rajeelka leeg ayaad hadda ka qabtaa in lagu doorto ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddiise lagu doorto ama haddii aan lagu dooranba ma jeceshahay inaad siyaasadda kusii jirtid mise halkaasaad kaga qaadaysaa faraha walaal waxa weeyaan horta jagada ra-iisul wasaarenimada dad badan baa usoo sharaxan taa go-aankeedana waxa le mudane madaxweyne
taas waxaa noogu dhamaaday waraysigii